miyaan hegsalaynba inaan haddaan dumarkeennu arumayn hamigeenna miyaan hegsalaynba inaan heer gaadhno adduun la halmaalo
bismillaah kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haldoorka haweenka oo toddobaad walba aad ka dhagaysataan redio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland dhegeystayaal barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaa halkan si toos ah idinkala socodsiin doono anigoo nastaxa xaaji cabdiraxmaan ah dhanka farsamada quruxda badan mahadi ha ka gaadhee waxaa iga kaabaya daa'uud cismaan alkhasaala
haddaan dumarkeennu arumayn hamigeenna miyaan hegsalaynba inaan heer gaadhno adduun la halmaalo
dhegeystayaal barnaamijka haldoorka haweenka ayaana alaba waxaan kusoo qaadanaa horumarada ay haweenka gaaraan sida ay siyaasadda qayb uga noqdaan islamarkaasina ugu dhabar adeegaan sidii ay noloshooda heer u gaarsiin lahaayeen haweenka ayaa waxa ay yihiin lafdhabarta bulshada soomaaliyeed had iyo jeer waxa ay u taagan yihiin nabadaynta dalka sidii uu u gaari lahaa xal waaro haweenka ayaa had iyo jeer waxa ay dhexda u xirtaan ama qayb weyn ka qaataan sida aan ognahayba siyaasadda dhaqaalaha dhaqanka iyo qaar kale oo badan oo ka mid ah toddobaadkan ayaan dhegeystayaal barnaamijka haldoorka haweenka waxaan kusoo qaadanaynaa dhireynta iyo bilicda deegaanada jubbaland taas oo ay hirgeliyeen haween isku tashaday in ay ka qayb qaataan soo celinta bilicda waa
haddaan dumarkeennu arumayn hamigeenna miyaan hegsalaynba inaan heer gaadhno adduun la halmaalo
barey cabdi oo ah haweeney ka shaqaysa arrimaha dhirta iyo bilicda deegaanka iyada iyo shan qof oo u shaqeeya xarunteeda uu isbeddel dhinaca nolosha ku sameeyey dhaqaalaha ay ka heleen dhiraynta waxaana ku tiirsan qoyskeeda oo ka kooban sideed qof iyadoo qaar ka mid ah caruurteeda kaga bixiso jaamacadaha dibadda ah barey waa maamulaha xarunta dhiraynta iftin ee magaalada kismaayo mashruuca dhiraynta ee barey ay wado waxaa shaqa abuur ka helay iyada iyo shan qof oo kale oo dhalinyaro ah oo saddex dumar yihiin haweenka kala shaqeeyo xarunta dhiraynta barey ayaa waxa ay ku howlan yihiin sidii ay u muujin lahaayeen bilicda deegaanada iyo magaalada kismaayo ayagoo hadiyo jeer ku dhabar adeegayo sidii ay door muuqdo oga qaadan lahaayeen bilicda iyo dhiraynta
Een, anigu waxaan nahay maamo een, iyo tiim isku xiran oo isu taagay inay beeyadooda iyo deegaankooda ay maxay ahayday ay samata bixiyaan maadaama uu dalku muddo burbur ku jiray een, waxaanu ka shaqaynaa sidii aanu bilicda deegaanka iyo geedaha la dabar gooyey aanu u badbaadin taasaa nagu dhalay anigu waxaan ahay maamulaha xarunta dhiraynta ee iftin ama guddoomiyaha xarunta dhiraynta ee iftin anigu shaqooyinka aan gaarka u ahay waxa weeye inaan subaxdii aan soo xaadiro ama aan imaado xafiiska oo aan xog ururiyo waxa loo baahan yahay shaqaaluhu u baahan yihiin beertu waxay u baahan tahay waxaan bixiyaa eh, waxaan ogaadaa eh, waxa xafiiska iyo beerta iyo shaqaduba ay u baahan tahay shaqaaluhu markaasaan qof walba shaqadiisa u diraa hadday ka fur haddii aan aan arko shaqadu iyadoo dayacan waan aniguna gacantaan la gelaya oo waan abuuraya waayo profeshonkayga ah inaan geedahan aan ogaado aan ogaado sida sida loo beero ama ay u kacaan ama ay u kobcaan ama loo daaweeyo xaq baan u leeyahay inaan ogaado shaqada haddii xafiiska iyo guud ahaan ay ka timaado oo ay hoos jiro timaadana waa lala gelayaa faraha toronto dadkan waa dad shaqaynayay muddo shan sano ah waxaan leenahay shaqaale u tababaran shaqadan inay qabtaan waxaan kaloo kugu darayaa inay nula jiraan rag nala shaqeeya oo shaqaalaha iyaga ka mid ah raggaasi waxay naga caawiyaan annagu waxaan nahay haween haweenkuna waxaa laga qabanayaa waa shaqo adag oo ah in maxay ahayde ciidda la qodo in ciid la qaado in dhul la qodo geed la geliyo in la abuuro wax shaqadaasi waad garan kartaa inay wax adag ay tahay maadaama anagu haween aan nahay xibradaanaan la nimi waxay lagama maarmaan noqotay inaanu dhalinyaro soomaaliyeed oo reerkooda u baahan yahay inay nolol maalmeedka helaan inaanu ka shaqaalaysiino si ay shaqadan culus noola qabtaan marka waxaa ku jira rag shaqada oo nala qabtaan gabdhuhu waxay qabanayaan hadda maantaoo kale waxaa samaynayaa waxaa la rabaa in la beero ugu yaraan shan boqol oo geed in la beero shantaa boqol oo geed bacaanu ku diyaarina anagu abuur bacahaas raggaa carada soo qaadaya bacdiibay ku shubayaan way diyaarinayaan way dhigayaan gabdhuhuna midhtii siidhka ahayd bay qaadayaan bacday ku ridayaan sidaasay gabdhuhuna shaqadooda tahay waxay kaloo sameeyaan gabdhuhu inay waraabiyaan biyaha caagaga lagu waraabiyo weelka lagu waraabiyo way qaadi karaan waxay kaloo sameeyaan gabdhuhu intay gafuurka xidhaan bay waktigai ay gaadheen geeduhu in la sumeeyo ama la daaweeyo wax walba waxay u baahan yihiin caafimaad sida dadka caafimaadkooda loo badbaadiyo oo xoolaha caafimaadkooda loo badbaadiyo ayay dhirtuna u baahan tahay inay caafimaad hesho marka gabdhuhu waxay kaloo sameeyaan inay sumeeyaan ama kobciyaan oo daawooyin kobciyo ay ku shubaan dhirta awooddaasna way leeyihin gabdhuhu aada baa umahadsanta waxa weeyaan anagu waxaanu beernaa geedaha noocyadooda kala duban duwan ee caalamkaba laga isticmaalo sida geed hadhsiga ee qoraxda laga hadhsado geed midhoodka maxaa ahayde geedaha faraawilka ah geedaha aanu beernaa geedahaas ay u qaybsamaan saddexdaa nooc geedahana laga gataa guud ahaanba geedaha waana laga gataa oo dadkii waxaad moodaa in ay hadda ku dhiiranayaan in ay dhibayso meel aan geed lahayn inay dhibayso marka dadku way naga gataan geedaha inkasta oo marba marka ka dambaysa ay ka fiican tahay anigu waxaan ahay qof dadkaas ka mid ah laakiin mas-uulo ah rur ahaantiina hadda markaan kuu sheego anigu wax shaqo aan kaloo aan qabtaa ma jirto waxaa shaqadaydu tahay iyo profeshonkaygu waa shaqadaas oo aan qabtaa nolol maalmeedkaygana waan ka helaa dadka soomaaliyeed ee walaalada iyo maxaa yidhi barnaamijkaas ila xirfadda ila shaqeeyaana nolol maalmoodkooda way ka helaan kulley qof meeluu ku dhibaataysan tahay inkastoo hadafka iyagu ahaa inaanu ka gungaadhno bal geedahan ujeedada aanu ku leenahay oo aan dibkaaga sheegi doono misena waxaan dad marba marka ka dambaysa soo fahmaya waxoo dhaqaalahoodii usoo kobcayaan dhaqaalaha naga soo galaa annaga maxay ahayde waad garanaysaa shaqooyin la qabtay caqabado waan la soo marnay laakiin hadda dhaqaalaha aan ka helaa waxaa weeye in shaqaalihii ka shaqaynayeyna ay helaan fiigoodii iyo mushaharkoodii ay helaan maanta haddii saddex boqol oo geedna laga gato oo saddexdaa boqol ee geed aanu siino calaa geed markaan saddex dollar ku dhufano waa saddex boqol oo dollar boqol dollar waxaan u qorshaynaynaa inaan siino shaqaalihii meesha ka shaqaynayo aan u diyaarino meel u dhigno boqol dollarna waxaan samaynaynaa in aan ku maarayno biyihii iyo caradii iyo siirkii boqolkaa doolare kale soo hadha ayaanu anaguna nolol maalmeedka yaga ka maaraynaa maadaama aanu shaqaalihiina waxoodii qorshaynay siirkii iyo daawadii iyo caradiina aanu qorshaynay boqolkana waxaan u qorshaynaynaa in aanu anagu nolol maalmeedkeedi ka raadsano maadaama aana profession kale lahayn aan kuugu dare toronto aniga reerkaygu wuxuu ka kooban yahay lix lix caruura iyo aabahood iyo ani aabahood wuxuu ka shaqaystaa magaalada waa nimankaan magaalada ka shaqaysta oo waxay noqonaysaa in biilkii iyo kiradii iyo iskoolaadkii iyo dugsiyaashii intiiba laysu laysu barbar dhigo si loo maareeyo nolosha qoyska marka arda caruurtaydan wax shaqeeya hadda ma laha waxaan bixiya anigu biilka maalinlaha ah iyo waxaan bixiyaa raashinka oo billaha oo caruurta loo soo dhigo intaanba aniga mas-uuliyadda saaranta oo bixinayo caruurbaa jaamacada caruurbaa jaamacada ii jirta alibaa jaamacada ii jira waana kaga bixiya laba boqol iyo konton bish aan kugu dare mashruuc wuxuu leeyahay gaadhi u gaara isaga oo u shaqeeyo oaanu isaga uga gadnay waxaanu kaloo aanu leenahay meel jirkad ah oo lagu gado shoobinada iyo waxyaalaha heerbalka iyo maxay dha catarada adigu meel shoobinka lagu gado xarunta iyada oo baanu ka sameyn
haddaan dumarkeenu arumayn hamigeena miyaan hegsalaynba inaan heer gaadhno adduun la halmaalo
tahay dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu eeg barnaamijka haldoorka haweenka oo toddobaad walba aad ka dhagaysataan radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland barnaamijka intuu hawada ku jiray waxaa halkan si toos ah idinkala socodsiinayay anigoo nastaxe xaaji cabdiraxmaan ah annagoo isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa barnaamijkan barnaamij lamid ah intaan ku kulmi doono haween isku tashaday oo horumar gaaray
haddaan dumarkeenu arumayn hamigeena miyaan hegsalaynba